wuxuu weyn wuxuu ahaa waad ogtahay horta oo wadankan cunsuriyadan ka jirta ma aha mid imika bilaabatay waa mid soo jiraan ahoo haatan iyo markii dadka madow lagu keenay maraykan khasabka doonya lasoo saaray iyagoo xidhxidhan rag iyo dumar iyo caruurba iyo waayeelba dhulkoodii lagaga soo qaaday khasab si xoogooda iyo maskaxdooda loo isticmaalo loona adoonsado ilaa maanta waa wax dhibaato jirta weeye ta iminka sii bayaamisay ee sii ballaadhisay waxa weeyaan de technologygii wuxuu gaaray heer qof waliba wuxuu sameynayo la duubi karo oo dadku ay yidhaahdaan waa maxay waxaan dadkan lagu sameynaya taasaa iminka sii caddaysay laakiin dhibaatadu waxay ahayd mid mid mar walba joogtay waxaan doonaya inaan dareensiiyo dadkeena minority-ga ah ee wadannimada kale ka yimid laakiin dhaqan kale kusoo koray inaynu ogaano inaynu waddankan ku nimi garbaha dadka madow ee inooga soo horreeyay la adoonsaday oo haddii aanay iyagu xuquuqdooda u dagaalamin inaguna aynaan heleen janiska aynu iminka ku joogno halkan dhinac marka loo fiiriyo dhallinyarada dadkiinii waddankan yimid ee wax ku bartay caqabado gaar ahay wajahayeen ama soo food saaraya dhallinyarada waddankan ku dhalatay hadda ee soo kortay ama waxbaranaysa ama suuqa shaqada soo gelaysahi wadanka keliya yaqaanaan waa wadankan caqabad intee la egay kala kulmaan marka ay arkaan waxyaabaha dadka laga tirada badan yahay lagu sinji soocoo kale sabab fiican waa mid aada u ballaadhan oo hadday tahay dhinaca waxbarashada hadday tahay dhinaca maaragtay horumarka qofkii oo shaqaysanayo oo haddana isagoo shaqadii ku wanaagsan isagoo khibradii uu ku shaqaynayay in badan soo waday isaga oo maaragtay wax kasta oo uu horumar ku gaari lahaa ee meesha taallo haddana aan helin because yani waa qof madow ama waa qof aan waddankan dadka u badan aan ka mid ahayn waa caqalad aada u ballaadhan weeye waxaa iyadana ka mid ah ardaydii doonaayay inay professional schoolska galaan iskuuladii caafimaadka hadday ahaato iskuuladii law schoolska hadday ahaato aanay helin waayo because waa dad madow marka xaqdaradan iyo madabsakoorkan iyo maxaan ku yidhaahdaay waa mid dhinac walba ah waxaa soo raacda loanskii oo dadka madow loo jeedo hadday ma ku iibsanayaan ama ay businesskoodii inay sii ballaadhiyaan ay doonayaan in had iyo jeer redlines lagu sameeyo oo aanay helin kaalmadii dee dadka kale ee waddankan u badnaa loo ogolaa iyagoo aanay helin marka ma aha uun in ay tahay cunsuriyaddu inuu booliisku joojiyo oo isku dhacdaan waa even kuwii wax bartay ee professionalska ahaa ee dhakhaatiirta lahaa ee lawyerska lahaa ee accountantska lahaa ayaa la kulmaya discriminationkan ama madabtakoorkan waddanka yaalla waayo markaad halkaa marayso dee nin madow baa tahay ama gabadh madow baa tahay qofna ma oga halkaad nolosha ka gaadhay midabkaaga ku ah wixii lagugu soocayay
marka maxaa is leedahay dhallinyarada hadda waddankan wax ku baranaysa ama shaqadoonka ahi waa ay u baahan yihiin oo aada xal uga dhigi lahayd ugu horeysaa waxa weeye horta waxbarashadu waa tiirka ugu wanaagsan ee ugu muhiimsan ee meel walba aada wax ku gaari karto inay ku dadaalaan inay waddankani waxyaabaha ugu wanaagsan ee waddan waliba wuxuu ku wanaagsan yahay uu number one-ka ku yahay waxa weeyaan waxbarashadu waa meel walba way taallaa qofkii ablaagarayn kartidiisa isagu adeegsanaya waxbarasho fiican buu ka heli karaa inay horta waxbartaan oo ku dadaalaan inay iyagu wax iska soo saaraan taasi waa number one ta kale inay ogaadaan xuquuqda ay ku leeyihiin waddanka in waddankan mar hadday sharci ku joogaan sharcigana aanay jebin inkastoo xeshadii ay taalayo discriminationkii haddana ay had iyo jeer ogaadaan in sharcigan waddankan uu u hiilin karo haddii loo adeegsado sida xaqaa ta saddexaad waxaan also ku gubaabinayaa dee haddii wax bartaan oo dad meel cilmi ka gaadhay ay ay noqdaan khasab kuma aha inay maraykan ku noolaadaan adduunkuu ballaadhan yahay waddanka qaaradda africa waa ta ugu weyne iminka dee china iyo india iyo iyo turkiga uu ku socdo maxaa inaga inaga xiga inaynu wadamada soo koraya ee u baahan developmentska ee aan weliba scratch surfaceka lagu samaynin ee u baahan cilmigeenna iyo caqligeenna maxaa inaga xiga inaynu dib u noqonnaba taasina waa waa mid iyana aan jecelahay dadku inay isweydiiyaan